axkaami almacnawiyati waxaa fasalkan uu guntay sheekhu axkaamta macnawiga ah ee dardaaranku leeyahay iyo waxa qofka meydkaa laga samaynayo iyo waxa anfacaya isagoo weliba inoo soo horraysiinaya qeybta hore tasixu wasiyadii waxay ku ansaxaysaa bimanaafici cabdin addoon manaaficdii in la dardaarmaa waa ansaxaysaa iyo wa daarin daar manaaficdeed iyo wakallati xaanuutin dukaanka faa'iidadiisii waxau sheekhu leeyahay shayga wasiyada ama dardaaranku waxay ku ansaxaan in la dardaarmo addoon manaaficdii manfacooyinka addoonka inuu yidhaahdo waxaan kuu dardaarmay addoonkayga manfacooyinkiisa iyo waxtarkiisa wuu ansaxayaa iyo masalan addoonka wixii kalena hayne daabooyinka kale ahaa inuu manaaficdiisa aanu cayntiisa u dardaarmine manaaficdiisa u dardaarmaa way iska ansaxaysaa bimanaafici cabdin addoon manaaficdii in la dardaarmaa way ku ansaxaysaa wasiyadii iyo daabooyinkii kale manfacadooda iyo waxtarkooda iyo dheeftooda in la dardaarmo way iska bannaan tahay hadday gaadi tahay hadday xoolo kala tahay manfacadooda in la dardaarma wa daarin daarta manfacadeedii iyo waxyaalihii kale ma guurtooyinka ahaa ama dhul ha ahaado ama beer ha ahaado ama daar ha ahaado manaaficdooda in la dardaarma waa ansaxaysaa wakallati xaanuutin xaanuut yani waa dukaan hadiyo goraane meelaha yaryare khamrigii wax lagu iibiyana waa la yidhaahdaa xanuud dukaankana waa la yidhaahdaa kalladuna waxa weeye waa faa'iidadii iyo wixii ka soo baxayey kaa in la dardaarmaana waa iska bannaan tahay oo dukaankaa faa'iidadiisa inuu dardaarmaa waa iska bannaan tahay sida midho geed ku yaalba uu u dardaarmi karo qofku muddo go-an iyo muddo taabiid ahoo aan wakti go-an lahayn maxaa yeelay manaaficdaasi dee waa wax la qaabiliyo xoolo markaa cayntii oo kale ayuunbay la mid tahay markaa manaafic iyo kalla aad bay isugu dhow yihiin ama mutaraadifaan bay ku tilmaameen culamada qaarkood inay yani laba erey oo isbangalo oo isku macnaawna yihiin culimada qaarkoodna wax yar bay kala duwaneen way is yar dhow yihiin bay dhaheen kalla iyo manaafici masalan daar iyo dukaan iyo dhul iyo masalan kiradiisa oo kale waxaa la odhan karaa iyo addoonka gasabkiisa iyo manfaca la odhanaya masalan haddii dhulkii ay wax ka soo go-aan oo ay wax ka soo baxaanna halla ayaa la odhanaya markaa waa wax isku dhow wayamliku lmuusa lahu ka loo dardaarmay wuxuu milkin manfacata alcabdi addoonka manfacadiisa wa agsaabahu iyo kasabyaalkiisa almuctaadati ee loo caado leeyahay wakadaa mahruhaana waa kula mid wakadaa mahruhaana waa lamid fila saxi haddaan qabanno laa waladaha ilmaheedii maya fila saxi haddaynu qabanno bale huwa kal ummi ayuunbuu la mid yahayo manfacatuhu lahu wa raqabatuna lilwaarisi ayuu u sugnaaday waxau sheekhu leeyahay addoonka ayaa kutubda iskaga badan oo miisaalada oo dhami addoon bay iskaga badan tahay aan dee maanta jirin sidaa daraaddeed baa fiqigu wuxuu ku wanaagsanaan laha maanta in addoonka laga saaro wuxuu haddaba milkin buri kii muuse lowga ahaayee loo dardaarmay manfacata alcabdi addoonka manfacadiisii ayuu milkin waxaa ninkaa hebel u dardaarmay addoonkaa manfacadiisa buu idhi marka uu sidaa yidhaahdo ka muuse lowga ahee loo dardaarmay wuxuu milkin manfacata alcabdi addoonkaa loo dardaarmay manfacadiisa ayuu milkinayaa oo bimacnaa ibaaxo u noqon mayso bannayn addoonkaasun inu intifaacsada noqon mayso e wuxuu milkiye ayay noqon manfacadaasi wa agsaabahu lmuctaada kasabyaalkiisii iska caadiga ahaa sida hadday xaabagurasho tahay hadday ugaarsi tahay hadday shaqo ay tahay uu yaqaanay wixii ka soo baxay ay tahay muctaada baynu leeyahy tii naadirada ahaydee marmarka un iyada la arki jiray taasaa ka baxsan oo masalan hibe mar wax loo hibeeyey iyo baadi uu helay iyo waxaas ma milkinayo ka muusaalahowga ahi maxaa yeelay dee wasiyada looguma jeedo taa shay wasiyada soo gelaya oo maqsudulwasiya noqonaya maaha wakadaa mahrahaa fi lasaxi haddii ay addoon ahaan lahayd oo dabeetana addoontii la guursado ninna loo dardaarmay manfacadeeda dee meherkeeda wuu yeelan haddii la gursado ama shubha loogu tago ninka muuse la ogaabaa markiina filasa haddaan qaban maxaa yeelay qoortan dee fawaa'ideeda iyo manfacadeeda ayay ka mid tahay sida kasabkii oo kale aaniga asxa gorjeeda wuxuu leeyahay maya meherkeeda kan da- kii dardaarmay waariskiisa kii dhexlaya baa yeelanaya laa waladahaa fil asaxi ayada ilmihii meherkeeda mo ilmihii ma yeelanayo ilmahaasi ama shubaakada ama yani nikaax ama zine ka yimid kan muuse la hogaahi ee loo dardaarmay addoonta manfacadeeda ilmaha haddii la guursado ay dhasho ma milkinayo filas haddaan qabano bal huwa kalummi ilmahaasi hooyadu la mid noqon manfacatu lahu lilmuusa lahu manfacadiisa waxa yeelan ilmaha muusa lahowa kaloo dardaarmay waraqabatuna lilwaarisi waarisi lmuusi kii dardaarmaya ka dhexlaya baa yeelanaya qoorta ilmahaasna maxaa yeelay waa juz min alum waa juz hooyada ka ahaaday wuxuu maraya markaa halkii ay hooyadu martay qawlka taaniga asaxa kasoo horjeeda muqaabilkiisu wuxuu leeyahay muuse lowga ayaa milkinaya ayuu isagu leeyahay walahu waxa u sugnaaday kii waaridka ictaaqu inuu addoonkaa xoreeyo wa calayhi waxaa guudkiisaday nafaqatu nafaqadiisuna waa guudkiisa in awsaa hadduu dararan bimanfacati muddatan wakadaa abadanna waa kuna mid fil asaxi wa baycuna wuu sugnaaday lam yu-abid haddii aanu muusigu taabidini manfacaysa kalmustaajari sidii shaygii la kiraystay oo kale wain ubida ama wain abada haddii uu manfacadiisa dardaaranka ku taabidiyey falasaxu anahu yasixu baycuhu lilmuusa lahu in laga iibiya waa ansaxaya duuna gayrihi cid kale in laga iibiya ma banaano waxau leeyahay sheekh waxa usugnaaday ninka waaridka ah ee dhaxlaya ninka dhintay wax dardaarmay ictaaquhu addoonkan uu dardaarmay manfacadiisa walow manfacadaa haba u dardaarmay si abidoo intuu addoonku jira manfacadiisaan kuu dardaarmay ha yidhaahde ninkaa dhaxlayay ka dardaarmay wuxuu leeyahay addoonkii inuu xoreeyo liannahu maalikun liraqabatihi isaga ayaa milkisan qoortiisa wasiyadiina sideedii bay ahaanaysaa oo ninkii loo dardaarmayna sidii muu dheebsan oo ninkan waxaa laga iibinayaa un addoonkaasoo masluubulmanfaco ah ayuunba ayuunbuu iibinayaa walow ictaaqudu canka inuu xoreeyaa buu leeyahay wa calayhi nafaqatu in awsaa bimanfacati muddatan wakadaa abadan fi lasaxi halkaana wuxuu yidhi wacalayhi waariska waxaa laga leeyahay nafaqatu addoonkaa inuu ah, nafaqeeyo arad bixiyo fidrada ka bixiyo zakaatulfitriga in awsaa bimanfacati mudda in uusi ama in awsaa hadduu dardaarmay ninkii muusiga ahaa ee dhintay hadduu bimanfacati muddatan hadduu muddo masalan dardaarmay uu yihi ninkaa manfa addoonkaa manfacadiisa waxaan u dardaarmay sanad oo muddo sidaa ay ku ahayd hayla waa milkigiisa soo kireeyumu ka dhigaya wakadaa in abada fil asaxi haddii uu wakadaa abadan fil asaxi wakadaa in awsaa biha abadan fil asaxi haddii uu weligeedba u dardaarmay u yidhahda addoonkaasi intuu nool yahay baan u dardaarmay ama abadan weligiiba manfacadiisa ayaan u dardaarmay kanaa laga doonaya inuu nafaqeeyo maxaa yeelay waxaa la leeyahay dee isagaa milkisa ninkana manfacadun buu leeyahay haddii uu leeyahay aniga maxaa igu jira addoonkan dee manfacadiisaba nin kalaa lehe maxaa nafaqadiisa igu wata haba iska xoreeyo ha isdhaafiyo aanigu wuxuu leeyahay cala lmusalow maya nafaqada bacdamaaba addoonkii masluubulmanfaca uu yahay oo dee nin kale unay manfacadiis saaran tahay manfacadiisi uu leeyahay dee ninkan milkigiisu ha iskaga magacoonaadee kaa muuse lahogaahe loo dardaarmay ee mustawfi lmanfaca ah manfacada koobsanaya ah kaasaa nafaqadii lagu leeyahay ila zawj oo kale uu ka dhigan yahay ninkii oo kale uu ka dhigan de xaaskiisii isagaa masruufayey oo aabaheediiyo de xaggaa masruuf loogama doonaynin dee taasubuu la mid yahay isagoo kaaska masal ninkan waxba yaan loogu noqon wa baycuhu in lam yuabad ay lam yuabid waxa kaluu leeyahay ninkii waariska ahaa inuu iibiyana wuu leeyahay addoonkan manfacadiisa la dardaarmay inuu iibiyaa buu leeyahay oo yaa laga iibiyay kii muusaalowgaa loo dardaarmay ama ligayri lmuusaalow baa loo dardaarmaya iyada masalada muusaalowga in laga iibiye khilaaf kuma jiro laakiin haddii loo dardaarmo haddii uu ka iibinayo ligayri lmuusaalow ka loo dardaarmay cid aan ahayn khilaaf baa ku jiro waa cala raajix waana goorma markuu iibinaya in lam yu'abid haddaanu ninkan muusiga dardaarmaya manfacadiisa abadan aanu ugu dardaarmin wey oo aanu odhanin addoonkaa manfacadiisa intuu nool yahay ninkaasaan u dardaarmo ee muddo ay leedahay kalmustaajiri ka shay ilmustaajiri shaygii la kiraystay oo kale ayuunbuu la mid noqon oo masalan cayntii la kiraystay de waataynu kitaabljaaraynu kusoo marno ninkii laha wuu iibin karaa isagoo shaygii kiraysan wuu iibin karaa ninkiina wuu mulkiyayaa iyadoo masluubulmanfaca ah imika daaruu sanad kireeyey maanta wuu faasixi karaa dabeetana ninkii waxay ku wareegeysaa iyadoo masluubulmanfaca ah isagun baa sheeganaya laakiin ninkaa kale laga kireeyey ayaa de kusii jiraya wain abada in lam yuabid bu ihi wa hadday muddo lahayd wain ubida haddii haddaba abadan laga dhigay oo la yidhi addoonkaasi intuu nool yahay ayaan ku dardaarmay manfacadiisa fal asaxu annahu yasixu baycuhu lilmusaalahu kii musaalahuga ahaayee loo dardaarmay waa laga iibin karaa waar mar haddii manfacadiisa lagu dardaarmay qiimihiisana isiixo xabaal dhig dabeedna inuu idhaahdo maxaa yeele raqabadii manfacadii baa markaa musaalahuga u wada kulmaya duuna gayrihi kaa musaalahuga ah ee manfacada loo dardaarmay gayrkii lagama iibin karo maxaa yeele faa'iido dee uma leh faa'iido daahira oo hadda iibka looga qasiyaa ma jirto wa anahu tuctabaru walasax anahu tuctabaru waxaa la fiirin qiimatu lcabdi kulluhaa dhammaanteed min athuluthi baa laga fiirin in awsaa bimanfacati abadan hadduu dardaarmay wain awsaa bihaa hadduu dardaarmay muddatana quwima waa la qiimen bimanfacati uma haddana masluubaha iyadoo laga siibay tilka lmuddati wayuxsabu naaqisuuna min athuluthi ayaa laga fiirin wuxuu sheeku leeyahay addoonkaa manfacadiisa la dardaarmay qiimihiisa oo dhan raqabadiisa iyo manfacadiisaba suludka ayaa laga fiirinaya waa haddii uu dardaarmay manfacadiisa abadan hadduu dardaarmay haddii masalan uu yidhi hebelow waxaan kuu dardaarmay addoonkaa inta uu nool yahay inaad intifaacsato ayaan kuu dardaarmay addoonkaa manfacadiisa iyo raqabadiisaba waa la qiimayn marka waxay soconaysaa dardaarankaasi markaa ay intaasi thulus noqoto intaasi markay thulus noqoto ayuunbu soconaya asax baynu leeya faanigu isagu wuxuu leeyahay ma wixii qiimihiisa ka nusqaamay ayuunbaa thuluska laga fiirinaya kollay qiimo waa usoo hadhaysaaye masalan addoon ayaa wuxuu dardaarmay qiimihiisu ay tahay boqol waxaa la idhi bal hadda isagoo dee manfacadiisii ninkaasi leeyahay oo loo dardaarmay bal cid kale maxay siisan lahayd bale cid kale maxay siisan lahayd oo maxaa lagu falayaa dee bal maruu ka yar maqan yahay in wax loo yar dirtamo maxaaba lagu falay dee toban baa la siisan lahaa baa layidhi haddaba labada qowl masalan qowl kale qiimat lcabdi kulluha raqaba iyo manfacada min aul min athuluthi baa laga fir in wasaa bimanfacati abadan wuxuu leeyahay boqolkaasun baa la eegayo hadduu laba boqol oo kala haysto hadduu laba boqol oo kala haysto way soconaysaa oo waayo waa thuluskii manfacadiisii iyo iyo raqabadiisiiba thulus way isku noqdeen qowlkan labaadna wuxuu leeyahay maya maxaa nusqaamay meeshii maxaa nusqaamay markii dee sagaashan ku dhan baa nusqaamay sagaashan kaasun ayuunbaa noqonaya suluska loo fiirinaya oo laba sagaashan oo kale inay warasadii u hadhaan ayuunbaa ayuunbaa laga maarmaan ah taasi masalada hore waa taa wa in awsaa bihaa muddatan haddaba mudduu dardaarmay muddo ayuu dardaarmay uwima bimanfacati taasi waa markay abada taabiidka ahayd muddo ayuu haddana manfacadiisa dardaarmay wuxuu ihi sanad inaan inuu ku in addoonkaa intifaacsataan kuu dardaarmo adoonkii bimanfacatihi baa lagu qiimay bimanfacatihi maca manfacatisaa la qiimay uma haddana bumi waxa la masluubha iyadoo laga siibay manfacadoo laga siibo keligii uu yahay ayaa haddana la qiimayn tilka mudda sanadkaa wayuxsabu naaqisu min aulusi inta naa oo nusqaantay oo suluska laga fiirinaya maxaa yeelay hadda dee xayluuladan iyo kala dhexgalkani waa wax iska suulayo mudday leedahay masalan macal manfacadiisa waxa lagu qiimeeye boqol manfaca la-aanna muddadaa siddeetan baa lagu qiimeeyey manfaca la-aanna muddadaa siddeetan baa lagu qiimeeyey maxaa nuqsaamay markaa imika labaatan labaatankaasuun baa xagga suliska loo egayaayo haddii ay wax kala haystaan markaa laba waa waa soconaysaa wa tasixu way ansaxdaa dardaarankii bixaji taطawucin xaj sunaa inuu dardaarmo waa ansaxaysa filahareedaan qaban wayaxuju ama wayuxaju waxaana laga soo xajin min beladihi ow ilmiiqaat kamaa qayada siduu ku qaydo wain adlaqa hadduu idlaaqana fa min almiiqaati filasax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheeko wasiyadii way ku ansaxdaa xaj inuu dardaarmo oo yidhahda halayga soo xajiyo ama halayga soo cumreeyo cumrada iyo xajgaasoo taawuc sunno ah filahare haddaan qabano oo adhar bu ina yidhah waxa hadalkani ku dhisan yahay inay bannaan tahay ma bannaan tahay bal kii faralkahaa isaga soo galo niyaabada waa gelayse kii sunahana niyaabadu ma gashaayo oo cid kale ma kaasoo samayn kartaa marka adhara odhanaya in niyaabadu waa ku bannaan tahay xajkaa sunnaha ah ayuu adharkana ku dhisan yahay waa cibaado oo niyaabo ayaa gelaysa faralkeedii markaa sunaheedana way gashaa bay leeyihin haddaba wuxuu leeyahay wa wayaxuju ama wayuxaju wuxuu ka xajin qawlka taaniga wuxuu leeyahay maya adhar ka hor jeeda wuxuu leeyahay maya oo dee daruura ahaan unbaa faralka loo baneeye tee sunnihiina ma jirto daruuradii buu leeyahay oo ma banaana markaa wayaxuju ama wayuxaju waxaa laga xajin qofkaa ka xajinaya min beladihi beledkiisa ayuu ka xajin aw ilmiqaat kamaa qayad kolba siduu ku qaydo beledkiisa ayuu markaa qofkii dee ka xajin o ka ixraaman ama miqaadka sidii uu kolba ku qayda iyadoo lagu camal falayo wasiyadiisa wain adlaqa hadduu xajka idlaaqana fa min almiqaat miqaadkun baa laga xajin waxba meel kale laga soo bilaabay fila sax haddaan qabno dee darajooyinka tii ugu yarada miqaadka ah ayuunbaa laga xajka laga soo bilaabaya taanigu wuxuu le me beledkiisa hoose qaalibkii xajka waa in halkaa looga soo tabaabushaysta wey laga soo ixraamto wa xajat lislaami min ra'silmaali bay ahaatay ee fain awsaa bihaa hadduu dardaarmo min ra'silmaali aw isulusi cumila bihi waa lagu camal fali wain adlaqa alwasiyatana bihaa hadduu idlaaqo fa min ra'silmaali waqiila waxa le min aulus wayaxuju min almiqaati ayaanu ka xajinaya walilajnabiy waxaa usugnaadee an yaxuja can ilmayiti inuu ka xajiyo bigayri idnihi idankiisa laantii bila sax haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu xajat lislaam haddii uu dardaarmay xajii islaamka bimacnaa faradka ahaa walow yaanu dardaarminbe haddii la yidhaha halaga xajiyo min ra'si ilmaal ra-sulmaalka ayay ahaatay oo ayada sida daynta iyo ayaa marka horeba laga sii bixinaya iyada ulu loo eegi maayo ulu iyada loo eegi maayo danyaalkii kale ayay la mid noqonaysa waa kasii awlaysanta cibaado kastoo ku waajibtay asalka sharciga ayaa iyaduna kale lamid ah sida cumradii zakadii kafaaradii ama ha dardaarmo ama yu dardaarmo fain awsaa bihaa haddaba hadduu dardaarmo min ra'silmaal wuxuu yihi war ha layga soo xajiyo oo ra-sumaalka maalkoo isku jiro on waxba ulus iyo loo eegin halagaga soo xajiyo ow min aulusi buu yidhi war dardaaranyaalku waa badnaayano wax badan baan dardaarmaye saddex meeloodoo meel uun xajkana hala halaga bixiyo cumila bihi kaas ayaa lagu camal fali waa iska taakiidka hore oo markuu ra-sumaalka yidhi dee waa kii haddaan dardaaran jirin baa la firinaya ta labaadna dee warasadiisa ayuu markaa u dhimrinayaa wain adlaqa lwasiyata bihaa hadduu idlaaqo wasiyadii bixajat lislaam ra-sumaal iyo ulus toona kuma qaydine wuxu hi war xajkii waajibkaa waa lagu leeyahay laga soo xajiyo fa min ra'silmaal ra-sumaalka ayaa lagaa soo xajin oo ra-sumaalka marka horeba xajka laga goynaya uluska laga goyn maayo wayaxuju qofka waqiila waxa la min thuluthi qiilku wuxuu leeyahay min thuluthka maxaa yeelay thuluthku waa faayaha iyo dardaaranka halkii loo ilayo wey mar hadduu dardaaro soo galay thuluthkaasumaa lagu xambaaraya buu leeyahy fa min ra'si lmaal qowlka lhina wuxuu leeyahy dee isagoon dardaarmin ma saasay ahaan lahay wayaxuju kaga xajinayaana min almiiqaati ayuu ka xajin miiqaatka wliajnabiyi waxa usugnaaday an yaxuja can ilmayiti bigayri din fi صaxi wuxuu leeyahay nin ajnabiya waxaa usugnaaday nin ay dee saaxiib ahaayeen oo aan xajkii islaamkaba gudanin oo dhintay inuu qof ajnabi oon dadkii dhexlaya ahayn maalkiisa inuu kaga soo xajeeya buu leeyahy bigayri idnihi isagoo aan waxba weydin i صai kaqadaai dayn waxay la mid tahay dayn inaad ka bixiso qof lagu leeyahay mayd wax loo haysto le waa ninka hebel waxbaanu kulahayn ho haddaad tidhahda wixi ad kulahaydeen dee cidina kuu diidi mayso taasuu la mid yahay anigu wuxuu leeyahy qowlkaas waxaa ka hor jeedaa maya idan baa lagama maarmaan camalkan waa camal niye ubaahan mar hadduu camal niye ubaahan yahay maya kama soo xejin karo wa yu-addii wuu gudi alwaariu kii dhexlaya canhu agsi alwaajib almaaliya ayuu ka gudi fii kafaaratin muratabatin kafaara murataba wa yucimu uu qudi wayaksuhu fi lmukhayarati kafaaradii mukhayarada walasaxu anahu yactiqu canhu waa ayada waanu ka xoreynaya waxau leeyahay sheekhu waaridkiisii dhexlayey wuxuu ka gudi maydka oo tarikada ka bixin alwaajib almaali waajibkii maaliga waajibkii lagu lahaa qofka dhintay ee maaliga ahaa haddii xoreyn lagu lahaa haddii quudin lagu lahaa haddii kiswa lagu lahaa fii kafaaratin murataba kafaaradii muratabada ah kafaarada muratabadii waa ti yani waa kafaaradii galmada rabadaanta uu qofku soonkiisa galmo ku ifsaadiyey iyo tii dihaarka iyo tii dilka waajibkaa maaliga ah wuu ka bixinayaa oo dee markaa xoreyntii iyo icaamkii iyo kiswadii iyo ah ila soomkii dee meesha waa ka baxayaayo ila isagii ma nooleen wayucimu wayaksu waanu quudin kafaaradii dee icaamka lahayd iyo tii kiswada lahayd tarikada ayuu ka quudin fi kafaarati mukhayara kafaaradii mukhayara kafaarat lyamiinki oo kale kafaarat lyamiinki oo kale ayadana kiswada iyo icaamkaasu ka bixin walasaxu ana waaridku yactiqu aydan wuu xoreynaya haddii dee masalan kafaarada mukhayarada ah ee sida kafaarat lyamiinka oo kale addoon wuu ka xorayn karaa xayla isaga ayaa dee ka naayba sharci ahaan xorayntiisu xorayntiisun bay la mid wa ana low walasaxana low waxaa usugnaaday waaridkii alla adaa inuu gudo min maalihi idaa lam takun tarikatun haddaanay tariki jirin waanahu yaqaw canhu waxa ka dhacaya law tabaraca ajnabiyun bicaamin haddii uu kaga tabaruco aw kiswatin laa ictaaqin maya fila sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay qawlkaa saxi waxa weeye inuu ana lahu inuu waarisku leeyahy aladaa min maalihi idaa lam takun tarika wixii lagu lahaa waajibkii lagu lahaa inuu maalkiisa ka bixiyo haddaan wuxuu ka tegay oo tarika maydkaasi ka tegay aana jirinba ama xoreyn ha ahaata ama keyrkeed ha sida daynta gudideedii oo kale qawlka saanigaas waxaa ka horjeeda wuxuu leeyahay maya oo cibaadadana niyaabo ka fog markaa kama bixin kara buu leeyay maalkiisa markaa idaa lam takun tarikatun haddaan waxba ka tegintaa xataa hadduu wax ka tegey waxay leeyihin culimada qaarkood waa ka bixin karaa waana lo walasaxo anahu yani quudinta iyo kiswada iyo qow canhu maydka waa ka dhacaya low tabaraca ajnabiyun hadduu ajnabi ku tabaruco iyadoo masalan kafaaro lagu leeyayo laga doonayo quudin iyo aradbixin iyo fa idcaamu casharati masaakiin aw kiswatin aw taxriiru raqaba yani kafaaratu yamiinka oo kale iyadoo icaamkaa lagu leeyahay ama kiswada hadduu ajnabi ku tabaruco iyo qawcan maydka uu ka dhacay low tabaraca ajnabiyu bicaamin aw kiswa hadduu ku tabaruco si dayntiisa bixinteedii oo kale laa ictaaqin iyadoo xorayn maya hadduu yidhaahdo anaa ka xoraynayo ajnabi ma ansaxayo fila sax haddaan qabano dee ni- cibaadadii oo niyaabada ka fog iyo welihii oo maydka ka fog ayaa meesha ku kulmay taaniguna culey uu ka dhacaya watanfacu lmayita waxa anfacaysa sadaqatun iyo wa ducaaun oo min waarisin mid dhaxlaya iyo wa ajnabiyin ka ahaatay waxau leeyahay sheekhu maydka qofka dhintay waxa anfaca sadaqo sadaqa isagaa xaggiisa laga sadaqadaystay ayaa anfacda waqaf loo sameeyoo loo waqfay masjid loo dhisay ceel loo qoday sadaqooyinka caynkaasi way anfacaan waxaa kaloo anfaca ducaaun min waarisin wa ajnabiyin duco ilaahay hadduu u baryo ducadiiba waxay soomaalidu isku qaldeen ducadu waa ilaahay oo la baryo ee maha xoolo la qalqalo marka duco haddaad tidhaahdo wax la qalo halkaasoo laysla dhacayo unbaa loo fahmaya markaa ducadu waa ilahayna dhaa bay noqonaysa markaa duco ilaahay in loo baryo wa ducaawna ilaahay in loo barya anfacaysa ilaahay u barigaasoo min waarisin iyo waa ajnabiyin ka yimi kii dhaxalkiisa lahaa dhexlayay iyo mid ajnabi oon dhexalkiisa ka lahayn aan xalgiisa lahaynba ducada ay ilaahay u baryaani way anfacayaan alin culimmadu taa waa ku ijmaacsayin waa loo kulmay xadiis saxiixina way ku soo aroortay rasuulku sala la ala slam wuxu uhi idaa maata ibnu aadam markuu dhinto ibnu aadamku inqaطaca camaluhu ila min alaa camalkiisu wuu baa saddex mooyaane sadaqatun jaariya sadaqadaa u socota sadaqadaa u soconaya se waqafka oo kale oo cilmu yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaacayo oo miduu sanifay miduu dad baray oo waladun saalixun yadcuu lahu ama ilmo wanaagsanoo intuu noolaa uu ku tabacay oo xuquuqdii ilaah iyo tii aadamiinta ka soo baxay oo usoo duceeya usoo duceeya wax usoo qalqala lama odhan qur-aanka usoo akriyana lama odhan usoo duceeya baa lii marka waa inaad u ducaysaa waalidkaa xadiidka le marka xadiidkaasi waa saxiix bukhaari iyo muslim iyo baa soo saaray iyo abu daawud iyo asxaabu sunanka o dhan way soo saareen xadiidkan xadiidka sacd ibnu cubaada ayaa wuxuu yihi ya rasul ina ummi maatat hooyaday waa dhimatay wax ma ka sadaqadaystaa wuxuu yihi ha wuxuu yihi ayu sadaqati afdal haddaba sadaqa maxaa ugu fadli badan wuxuu yihi sakyulmaal biyaho aad dadka u waraabiso ayaa ugu fadli badan biyahood waraabiso iyo ninka berkadu qoda ama ceel u qoda ayaa ugu fadli badan bui muslim iyo keyrkiiba waa wariyay xadiidkan imaamu axmed baa isna isnaad saxiixa ayaa wuxuu ku wariyay abu hureyre ku wariyay rasuulku inuu yihi ilaahay addoonka derajo ayuu addoonka kor ugu qaadaa jannada markaasuu yidhaahda ya rabbi halkeebaa derajadan aad kor igu qaaday aan ka helay odhaya waladkaagii ayaa sadaqo iyo waraabin kuu sameeyeyo halkaasay darajadani kaaga timi allana wuxuu aayad qur-aana ku yidhi waladiina jaa-uu min bacdihim kuwii yimi dabadood daha wanaagsan yaquuluuna waxa odhanaya rabbana kfir lana ilaahay oo noo dembi dhaaf waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan iyo walaalada iyadii nooga horreeyay iimaanka maaha inay cay u rakibaan e waa inay ila annaga dembi dhaaf walaalada iyadii naga horreeyana u dembi dhaaf ilaahay wuxuu ku ammaanay markaa inay dadkii ka horreeya muminiinta u ducaynayeen iyo ilaahay ku ammaanay ayaddaa waan laysa lilinsaani ilaa maa saca waxay yidhahdeen waa caam la khasisay caam la khasisay weya mid haddaba sheekh wuxuu inoo sheegay sadaqo iyo duxo inay anfacayso maydkii wax kale ma anfacayo miya waxaynu halkaa ka fahmaynaa inaanay wax kale anfacaynin xataa walow kaana qira'at alqur'aan qur-aanka akrintiisana ha ahaatee inaanay anfacaynin kaas wuxuu leeyahay sheekhu wahuwa almashhuuru cindana waa sida mashhuurka ah shaaficiyada agtooda wanaqalahu lmusanifu fi sharxi lmuslim walfataawa can shaaficiyi walakariin sidaas ayuu ka soo raray inaanu qur'aanka loo akriyaa mayd anfacaynin imaamu nawowi sharxu muslim imaamu shaafici saasuu ka soo ray iyo shaaficiyada badankoodaba sidaas ayuu kusoray inaanay anfacayn markaa labada madhab saddexda madhab ee kale iyo shaaficiyada qaarkood ayaa qaba inay anfacayso laakiin imaamu shaafici iyo madhabkiisa siday u badan yihiin inaanay anfacaynin bay qabaan haddaba wadaadadan usoo dalka usoo gashanaya marka meel lagu dhinto halkay kala yimaadeen iyagu markaa waxa ka sii daran bal qur-aanka iyada barakaaba dee ku jirto oo dee qofka akriyay baa ajiri ka helaya bal mawlid muxuu taray nin dhintay mawlid qur-aanka culimadii baabale qur-aankii baa culimadii qa imaamu shaafici iyo madhabkiisii oo dhan badyadiisi ay leeyihin qur-aanku nin dhintay ma anfacayo ma gaadhayo ee mawlidu wadaad ka shallaadiyeena muxuu u tari qof dhintay gamba u tari maayo taasi waa taa markaa sadaqadaa weliba loo bixinayaa sadaqadaa weliba loo bixinayaa waxaa lagama maarmaan ah maalka laga bixinayaa maal dad isla wada jooga oo qaangaada oo dad waalay aanay ku jirin waa inuu yahay masalan wixii loo qalo qofkaa masalan dhintay iyadoo oon lagu magacaabayn kaadi ka sii dayn iyadoon fido iyo axantooda loo caqiide kalena aan laga qabin ee masalan sadaqo un looga jeedo dadkaa wax sadaqadaysanayaana ay yihiin dad wada waaweyn oo qaangaada oo jooga oon wax waalaniyo dad yaritoona ku jirin wixii ay ka qabtaani wax sadaqo bannaan weeye laakiin haddii dad yaryari ku jiraan dad waalani hadday ku jiraan dad kala maqani hadday ku jiraan wixii halkaa laga qabtaa waa booli iyo xaaraan weeye waa takrifal maal hayr oo lagu takrifalayo bikayri yani ogolaansho sharciya la-aantii oo lagu takrifalayo weye markaa waa in la iska jira faslun fi rujuuci can lwasiya ka noqodkii wasiyada laga noqonayey ayuu halkana inoogaga hadlayaa bal qofkii wax dardaarmay ma ka noqon karaa lahu waxa u sugnaaday arujuucu inuu ka noqdo can lwasiyati dardaarankii wa can bacdihaa barhkeed inuu ka noqdaana wuu leeyahay biqawlihi naqadtu lwasiya wasiyadii waan buriyey abdaltuhaa waan buriyey aw ama rajactu fiiha waan ku noqday aw fasaktuhaa ama waan fasaxay aw ama hadaa liwaarisi hani kii dhexlaya buu sugnaaday wa bibaycin waictaaqin waistaafin waxaa kaloo noqosho noqonaysa iibin iyo xorayn iyo mehersiin isagoo meher u bixiya wakadaa hibatin aw rahnina waa kula mid oo maca qabdin gacan ku dhigidii ay la socoto wakadaa duunahu duuna liqbaadna waa kula mid fil asaxi haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu ninkii wax dardaarmay ee muusiga wuxuu leeyahay rujuu can ilwasiya inuu ka noqdo dardaarankii dardaarankii inuu ka noqdaa buu leeyahay wa can bacdihaa maxaa yeelay wuxuu uga noqonaya waa wax bixin aanu milkigiisi ka suulin markaa hibadii bay shabahday waxaad hibaysay oo sii qofsi oo adoon gacanta ugelin aad ka noqotaan bay la mid tahay wa can bacdihaa barhkeed inuu ka noqdaana wuu leeyahay hadduu daar dardaarmo wadaado maybay labadaa maqsin baan ka noqday waa banaan tahay muxuu kaga noqonayaa naqadtu lwasiya wasiyadii baan buriyey aw abdaltuhaa waan buriyey aw rajactu fiiha waan ku noqday aw fasaktuhaa ama waan fasaxay aw ama hadaa liwaarisi shaygani wuxuu usugnaaday kay dhaxlaya shaygii uu yidhi hebel baan u dardaarmay ayuunbu haddana yidhi intaan dhinto dabada shaygani ninkay dhaxlaya usugnaaday marka halkaa waxaad inuu wasiyadii ka noqday baad ka fahmaysaa wa bibaycin iib hadduu shaygii iibiyaba wuu faasaxayba waa ka noqodayana waa afcaal halkii ay qawlka lagaga noqonaya afcaalna waa lagaga noqon karaa waictaaqin xoray wuu xoreeyeyba waistaaqin islaam buu guursadayba intuu iska yar ladnaaday oo dabeedna meher buu bixiyeyba taasina ayana rusuuc bay noqonaysaa wasiyadu ka noqday wakadaa hibatin aw rahnin maca qabdin hibaa la mid a hadduu hibeeyo qof kale isaga siiyo aw rahnin maca qabdin ama shaygii buu rahaan dhigay intuu dayn qaatay buu rahaan dhigay gacantaan u geliyay waa rujuucayana dee ta horena uu hibeena milkigiiba waa ka fuulay tan kalena dee iibbuu bandhigo waxaa laga yaabaa dee in shaygii inta la bixin way diintii lagaba goosto wakadaa duunahu duuna alqabd haddaan gacan ku dhigin aanu iqbaad samayn aanu gacanta ugelina waa lamid fila sax haddaan qabano maxaa yeele waxay u taallaa milkigii inuu ka suulo waxaanay ku tusinaysaa inuu wasiyadii ka jeestay asxa ka horsoo horjeeda wuxuu leeyahy may milkigiisi waa baaqi oo maya wabiwasiyati haadihi bh wabiwasiyatina way kaga noqon bihaadihi tasarufaat uu dardaarmay wakada tawkiilin fii baycihi iyo wa cardihi aleyh cala lbeyci loo bandhiga hadduu wakaashana waa kalmid fil asaxi wuxuu leeyahay sheekhu rujuucu waxaa kaloo ku ansaxaa biwasiyatin bihadihi tasarufaat dardaaran uu dardaarmay tasarufaatkanaan soo sheegnay shaygii uu dardaarmay ayaa haddana mar labaad wuxuu la dardaarmay in la iibiyo ama la hibeeyo ama la tasarufaadka aanso ama in la xoreeyo ka noqod wasiyadii uu ka noqday bay noqonaysaa biwasiyati biwasiyatin bihadihi tasarufaat wayaxsul rujuuca ayضa biwasiyatin bihadihi tasarufaat tasarufaadkan aan soo sheegnay hadduu dardaarmo iyada rujuuc bay noqonaysaa wakada tawkiilu fii baycihi hadduu u wakaashay iibkiisu yidha hebelow waxaan ku wakaashay shaygaa inaad iibiso waana shayguu dardaarmay ka noqod bay noqonaysaa wa cardihi calayhi wa cardihi baycay ku cadfantay wa taw- wakada tawkiilihina fii cardihi calayhi cala lbayc hadduu yidha hebelow iib u bandhig ayaan kuu dardaarmay inaad yani waxaan kuu wakiishay inaad iib u bandhigto ama wa carduhu calayhi ood godo oo tawkiila ku cadafto yani inuu u bandhigo iib na waxay noqonaysaa rujuuciyo ka noqon fil asaxi haddaan qabano wa khaldu xindatin qamadi mucayanatin uu mid kale ku qaldaa rujuucu weeye ee walow wasa hadduu dardaarmo bisaacin min subratin fakhaladahaa biajwada minha mid ka wanaagsan buu ku daray farujuucu weeye aw bimilihaa buu ku daray falaame wakadaa biardaa mid ka xunna waa kulmay fil asaxi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay xinda qamadi ama kasoo qaada ama wax kalaba dheh ayuu dardaarmay wuxuu hi bahasha hala bixiyo waana mucayano curitaan tukalun buu dhuuca loo dhigayba oo lagu daray rujuucun waa noqod noqod bay noqonaysaa ama mid lamid ah ama keyrkeed maxaa yeelay dee waxaan suurtogelahaynin wixii uu yidhi hala bixiyo in la bixiyo waa kan dee wax kale ku daray walow wasaa bisaacin min subratin sa waa afartii sacd min subra subradana uud bay odhan jireen macnaa waa waxoogay raashino halkaa lagu kuusay ayuu daray wuxu uhi saac kaasa hala bixiyo fakhalaahaa biajwada minha mid ka wanaagsan baa lagu daray dabe uu ku daray furjuucu waa noqod maxaa yeelay dee ku daridana wuxuu ku keenay ziyaado aanu dhiibitaankeeda ka raali noqonin aw bimilihaa buu ku daray mid lamid a ayuu ku daray falaa ma noqonayo rujuuc mar hadduu mid lamida uu ku daray wakada biardaafi asaxi hadduu mid ka xun ku darayna iyadana waa la mid waay wadaxnu xindatin qamadi ridqiteed wasaa bihaa u dardaarmo wabadruhaa iyo iyadoo dhulka lagu da lagu rido oo lagu shineeyo wacajnu daqiiqin iyo daqiiqdii oo la qoosho wagazlu quطnin duntii ama cudbigii oo la sooho wanasu gazlin iyo duntii ama xadhigii oo la falkiyo oo la sameeya waqadcu thawbin iyo maro loo jaray kamiisan iyo wa binaaun wakhiraasun dhis iyo beersi carsatin daar daaradeed rujuucun waa noqod wax le qolqolkeed wuxuu leeyahy sheekhu wuxuu dardaarmay xinda wasaabihaa buu xinduu dardaarmay bahashii ayuu shiiday wadaxnu xindatin waa la shiiday dabeedna daqiiq baa laga dhigay waa rujuucun waa noqod leh wabadruha wuu beerayba oo wuu shineeyo dhul baadu intuu cagaf geliyaa buu ku daadiyeyba dhulbuu ku shiniyey waa rujuuc iyana waa noqod wacajnu daqiiqin daqiiq uu dardaarmay oo uhi daqiiqdaasaan dardaarmay ayaaba la iska qooshayo dumarkii baaba qooshtay wagazlu quطnin quطni buu dardaarmay ama cudbi ayuu dardaarmay dabeedna waa la duneeyo deedna dun baa laga dhigo waa la waa la miiqay waa rujuucayana waa noqodu ku noqday waa nasju gazlin duntii ayaa dabeedna la falkiyey oo la nasiyey oo la sameeyey oo maradii laga sameeyey nasintuna waa samayntii waqadcu thawbi kamiisan mara uu dardaarmay iyana waa rujuuc bay noqonaysaa mar hadduu qasligii iyo miiqaqii uu dardaarmay la nasiyey oo la sameeyey waa rujuuc ayana waqadcu thawbin mara mar uu dardaarmay wuxuu maradaasaan u dardaarmay kamiisan baa loo jaro kamiis baa laga dhigo waa la googooyey waa rujuuc ayana wa binaaun fii carsatin masele qolqol banaanaayo markaa uu guri lahaa ayuu dardaarmay halkii buu dhisay dabeed waa rujuuc ayana wa khiraasun dhir buu ka beeray ayana waa rujuucu noqod weeye uu ku noqday wasiyadii maxaa yeelay dee waxaa arrimahaa ku sugan magacii ayaa ka suulay intaanu kii musaalahuga ahaa mudanin ayuu magaciiba ka tegey magacii loogu dardaarmo meeshiiba ka baxay markaa shay taalifahoo dhintay oo kalunbuu lamid noqonaya waxa labaadoo ku jira dee wuxuu ku dareensinaya inuu wasiyadiiyo dardaarinkii ka jeestay wasiyadiiyo dardaarinkii inuu ka jeestay dacnimaaba wixii uu dardaarmo halkaa iska dhigay haddana farsamadan kale ka qabtay inuu dardaarankii iskaga jeestay ku tusinaysaa iyo magacii qofkan loogu dardaarmay isagoon mudanin inuu ka suulay marka rujuucun weeye intaasoo dhan faslun fi liisaai isihii ayuu fasl yahay rawasiya iyo isa ayay kala yihiin intaa hore wasiyadii ayaynu kaga soo baxnay oo ahayd qofka oo loo dardaarmayo wax dheefa iyo wax tara halkana isa baa la yidhaahdaayo waa qofkii oo dhib iyo hawl loo dardaarmayo oo masalan caruur iyo dad waalan iyo dayn lagu lahaa iyo ammaanooyin uu heyeeyey iyo celintoodii ayuu qofu dardaarmaya oo u xil saaraya markaa taa isa ayuu ka cabiray taa horena wasiy ahayd oo qofka wax dheefa oo loo dardaarmayey bay ahayd yusanu waxaa la sunneeya al isaau dardaaran biqadaa'i dayni daynta gudideeda oo qofkii cid u dardaarmo iyo wa tanfiidi lwasaaya dardaarayaalka fulinteeda iyo wanadara eegmada fii amri latfaali caruurta arrintooda la eegayo waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa isaa iyo dardaaran ayaa qofka u sunna oo u wanaagsan inuu maxay dardaarmo dee wixii xuquuq lagu lahaa gudideeda iyo bixinteeda hadday dayn tahay haddii ay wadeeco iyo wuxuu hayey ay tahay haddii ay wuxuu soo caariyeystay tahay yani bixintooda iyo gudidooda inuu cid u dardaarmo ayaa la sunneeya wa fii tanfiidi lwasaaya dardaaranyaalkii fulintooda inuu cid u dardaarmo ayaa la sunneeyaa haddii ay dardaaran jiray inuu ihahdo hebelow dardaaranka iyo waxaana kala sii wa fi nadari fii amri latfaal iyo eegmada iyo kawarhaynta arrinta caruurta iyo dadkii waalaa iyo kuwii iska masala sufahada ahaa iyo ee uu qofku ka tegayey inuu cid u dardaarmaa waa arrin wanaagsan weeye taas markaa inay wanaagsan tahayna way ku ijmaaceen culimmadu selafkuna sidaas ayay samayn jireen wa shardulwasiyi markaa haddaba arkaanta way yar kala duwan yihiin kuwii hore oo muusinkii dardaarmayey iyo wasi kii loo dardaarmayey halkii muusa lahu uu kahore ka noqonayay baa wasi buu kala noqonaya kii loo dardaarmayey iyo muusa fiihi shaygaa laysu dardaarmaye ilaalinta iyo waxaas iyo siiqa afartaas ayuu noqonaya arkaantiisu markaa wa shardulwasiyi kaa loo dardaarmay shardigiisu takliifun takliif weeye waxuriyatun xorriyad weeye wacadaalatun iyo cadaalad wahidaayatun iyo ku hanuunid ila tasarufi ku tagrifalka fi lmuusa bihi shayga laysu dardaarmayo uu ku tagrifalayo wa islaamun baa la shardiyaa laakiin al asaxa waxa weeye jawaazu wasiyati dhimiyin dhimi inuu dardaarmi kale ilaa dhimiyin dhimi kale waxau sheekhu leeyahay qawasiga ah ee loo dardaarmayo arrimahaas fulintooda shardigiisu waxa weeye takliifun takliifana waxaynu nihi waa murakabatun min shay-ayn albuluuq walcaql waa inuu qaangaadna yahay caqlina leeyahay maxaa yeelay qofkii ama sabiga ahaa ama majnuunka ahaa dee isagii baa weli laga yahay oo arrintiisii gacanta lagu hayaa cid kale markaa arrinkeeda gacanta kuma sii qaban karo waxoriyatun xorriyad ayaa la shardiyaa markaa addoonkii isagana dee maalba ma lahaynoo maalka abiya xataa kuma tasarufaynin cid kalena markaa wasi uma noqon karo oo yani uma dardaarmi karto wa cadaalatun cadaalad baa la shardiyaa oo isna faasiq in loo wax loo dardaarmo oo la yidhaha ciddaa ilaali ma banaano ijmaac ahaan maxaa yeelay waxaan waa wilaaye iyo ammaano dee mar hadduu faasiq yahay oona ammaano lahayn wixiisaban lagu aaminaynay wax kalena lagu aamini maayo wa hidaayatun ila tasarufi fi lmusaabihi shaygaa laysu dardaarmayana ku tagrifalkiisa iyo ka shaqayntiisa waa inuu ku hanuunayaayo uu qaban karaa masalan waxaan loo dirayo midaan kuba hanuunayn masalan waa mid iska safiyo caqligiisu iskaba liito oo taladiisiibaa laga qaaday kaa wax looma dardaarmi karo ama mid xanuunsanaya ama oday gaboobay oo kharifay ama mid iska qaafida oo dadkaa iska hurdaa isna looma dardaarmi karo maxaa yeelay dee wax danow ku jira iyo maslaxadii qof xaaladiisa caynkaa tahay e ma jirto wa islaamun baa la shardiyaa islaam qofkaa wax loo dardaarmayo laleeya carruurtaa iyo waxaa ka warhay waa inuu islaam yahay markaa qof muslim inuu gaal markaa isagu arrinkiisa udhiibtu yidhaahdo ubadkayga iyo waxaan kadigay ka warhay ma banaana walan yajcal allahu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiila ilaahay baa yidhi laakiin asaxu waxa weeye bur jawaazu wasiyati dhimiyin ilaa dhimiyin kaa dhimiga inuu cashuurta ka qaadayna u dhex jiraa dee dhimi kale waa u dardaarmi karaa waar bal carruurtayda iyo waxaa iiga warhay waa odhan karaa ee muslimuun baan la ogolay in ubadkiisii iyo arrimihiisii kaga tago qof gaala walaa yaduru lcamaa fi lasaxi indhala-aani ayadu waxba ma yeelayso oo wasiga indhala-aantu waxba ma yeelayso maxaa yeelay wixii aanu la baashiri karaynin inu isagu qaban karayninna dee cid buu u wakaalanayaa marka arrimihiisu kaa waa iska soconayaanoo dee wuu talinaya saanigu wuxuu leeyahay wuu dhibayaayo maxaa yeelay mar haddaanu dee nafdiisiiba wax badan aanu uqabsan karaynin cid kale in wax loo oo isagiiba la hagayo gacanta la hayo cid kale in arrinkeeda loo dhiibaana ma habboona buu leeyahay walaa tushtaradu lama shardiyo adukuuratu labaan wa umul atfaali carruurta hooyadood baa awlaa min hayrihaa ka mudan wuxuu sheekhu leeyahay kaa wasigaa ee wax loo dardaarmayo waxba looma shardiyo inuu lab yahay ee dhadig shuruuddaa laga helaynaa waa soo geli karaa oo wasi waa noqon karaayo waa arrimaha waa lagaga tegi karaa wa umul atfaali awlaa min hayriha weliba carruurtan arrinkooda cid lagaga tegaye loo dardaarmayo hooyadood ayaa ka mudan cid kale dumar kale ayada ayaa ka mudan markay shuruuddii dee ku kulmaan maxaa yeele iyadaa u naxariis badan culimada qaarkooda qabtana in aabbaha iyo awoga dabadi iyadoo ay arrinka leedahayna waa jiraan wayancazilu waa siimaa alwasiyu kaa wasigee loo dardaarmay bilfisqi ayuu ku siima wakada alqaadina oo korona sida saxi lalimaamu lacadumu imaamka weyni isagu kuma siibmo waxau sheekhu leeyahay ninkan wasiga ah ee loo dardaarmee la yidhi carruurtaa iyo daymanka iyo waxaa ka warhay wuxuu ku casilmaa bilfisqi hadduu faasiqoobo oo masalan uu maalkii loo dhiibay iyo wixii hadduu ku tacadiyo oo ku faasiqoobo wuu casilmayaa haddii sabab kale uu ku faasiqoobana waa casilmayaa maxaa yeelay shardigii wax loogu dhibay oo dee cadaalad ahayd ayaa meeshii ka baxday marka inuu xaakim meesha ka saara iyo inay cid kale ka saaro doonoo baana dhaafun wey iska dhaafun adeer waa waa waa arrinkii waa kaa dhamaaday wakada alqaadi qaadigina wuu casilmayaa buu yidhi fida saxi haddaan qabano nin qaadiyahoo masalan beled la yidhi qaadi ka noqo haddii uu isaguna faasiq noqdo wuu casilmayaa ahliyat lqadaa baa isagana ka luntay lalimaamulacadamu imaamka isagu weyni ma casilmayo imaamka weyn iyo madaxweynaha ummadda o dhan u talinaya isagu hadduu faasiqoobo ma casilmayo waxaa leeyahy masaalix fara badan oo guud ayaa isaga ku xidhan markaa isagu fisqi kuma casilmayo laakiin markeeda hore inay u guntamin baa la yidhahdaa faasiqa markiisa hore ayaan in faasiq madaxweyne ummadba looga dhigo aanay habboonayn oo isku khilaafsayno bal kadib hadduu faasiqoobo waa casilmaya iyo ma casilmayo ay culimmadu leeyihiin wayasixu waxa ansaxaya alisaw dardaari fii qadaa'i duyuuni wa tanfudu lwasiyatu dardaarankuna wayasixu lisaau isii waa ansaxayaa fii qadaa'i duyuuni daynta guditaankeeda loo dardaarmay watanfudu alwasiyatuna waa fulaysaa min kulli xurin mid kastoo xoro mukalafin oo mukalafa wa yushtaradu waxaa la shardiyaa fii amri lafaali carruurta arrinkooda maca haadaaka hala jirkiisa an yakuuna inuu heetalow isaga wilaayatun calayhim waynu ku leeyahay walaysa liwasiyin oo ma sugan isaaun ee fain udina lahu fiihi haddii loo idno jaaza lahu wuu banaanyah filadari haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay iisaa waa ansaxayaa dardaaran fii qadaa'i dayni daynta gudideeda loo dardaarmay watanfid lwasiyatu dardaarankina waa fulaa min kulli xurin mukalafin wuxuu ka ansaxayaa isaa fii qadaaydiuni wasiyaduna ay ka fulaysaa min kulli xurin mukalafin weeye mid kasta oo xoro mukalafa iminka kani waa muusigii waa kii dardaari kaasina wasigiiba horeynu hayni marka halkaa watanfudu daas bay cibaarooyin dhowr ah ay ka yar kala cabireen inkastoy tikraar hadalkaasi yar kasoo yar baxayo oo masale horeo lasoo celceliye ay noqonayso fasalka hortiisa inay sunno tahay dee laynooba soo tilmaamay oo aan dee iminka xukunkaasi hadal lagu xukumaya aanay jirin haddana saasaa ku roon marka culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay akriyeen tanfiid wayasixu liisaau fii qadaa'i duyuni wa tanfiidi alwasiyati iyo wasiyada fulinteeda daynta gudideeda iyo wasiyada fulinteeda waxay ka ansaxaysaa dardaarankaasi min kulli xorin mukalafin haddii sidan ku taa la akriyana wayasixu liisaau fii qadaa'i duyuni oo watanfid lwasiyatu dardaarankuna uu ka fulayaa min kulli xorin mukalafin saas weeye mid kastoo xoro mukalafa ayaa yani dardaarmi karaa oo arrinkiisa dee cid kusii reebi karaa ila haddii kaloona isagii lafdiisiiba aanu mukalafka ahayn oonu xor ahayn dee isagii baa mas-uul laga hayn o dha cid kale ayaan mas-uul ka sii ahay ayaan jirayn wayushtaradu fii amri اlaطfaali arrimaha haddaba caruurta waxaa kaloo raacayo loo shardiyaa kan loo dardaarmayo waxaan leeyahay kan dardaarmaya kan arrinta caruurta cid u dardaarmaya wasiga u samaynaya waxaa u raaca inuu xor iyo mukalaf yahay an yakuuna lahu wilaayatun calayhim waa inuu wilaayo ku leeyahay macnaha wuxuu uga jeedaa soo maynaan odrhanin ninkan muusiga ah ee masalan wasiga samaysanaya ee cid u dardaarmayo dayntiisii iyo dardaaranadiisii iyo carruurtiisii iyo wuxuu ka ansaxaa samaynayo xor mukalaf ah marka haddaba carruuri meesha ay ku jirto ee arrin carruureed iyo dad waalanaya ay ku jiraan waxa shardi u ah kaa dardaarmaya ee u raacaya xorta iyo mukalafka waxaa u raacaya an yakuuna lahu inay u sugnaato wilaayatun calayhim wilaayo sharci ahaan u sugnaatay wilaayo sharcigu u sugay waa inuu ku leeyahay oo masalan aabbihii iyo awowgii iyo ayaa arrinta carruurta cid u dardaarmi kara oo odhan kara hebelow ka war hay maxaa yeelay dee marka isagoo xor ah oo baaliq oo caaqila wilaayo sharci ahaan buu ku leeyaho aabbihi dee sharciahaan isaga carruurtii u weliya awowgiina haddaanu aabbihi jiri isaga ayaa u weliya maxaa markaa meesha ka baxaya walaalkii iyo adeerkii iyo inadeerkii iyo dadka noocaasi yani ayagu uma dardaarmi karaan qof uma samayn karaan qof ayagu uma samayn karaan carruurta ee waxay noqonaysaa markaa in isaga qaadiga un baa tawalinayo cid u samaynaya marka weyn mar haddii arrin carruur ku jiro an yakuna lahu wilaayatun calayhim wayushtaradu fii amri اlaطfaali maca hada an yakuna lahu wilaayatun calayhim walaysa liwasiyin wasi uma sugnaanin buu ihi mid loo dardaarmo oo la yidhi bal arrimaha ka warhay isaaun isna inuu yidhaahdo hebelow carruurtaa iyo daymankaa iyo waxoogaygaasa lay xil saaree anna intii baan kuu sii xil saaray inuu yidhaahdo maxaa yeelay dee ninkan weligahaan tasarufka ka labaad kamuu raalli noqone nin kalun buu xil saaray fain udina lahu haddii loo idna haddaba fiihi isaagaasaa loo idma waxa la yidhi haddii aad adigu kari weydana adigu cid si usikaxa nafdaada cid kale uga sii samee ama aniga xaggayga nin kale ka samee ba la yidhi oo markii horaa loo idnay ama waa la idlaqo waxa la yidhi haddii adigu kari kari weydo adigu cid kale usii samee wasi kale usii samee ba la yidhi jaaza lahu waa u banaan yahay markaa filadhari haddaan qabano kaasi waa u banaan yahay walow qaala hadduu idhaha awsaytu ilayka waan kuu dardaarmay ilaa buluuqi ibni inankayga intuu qaan gaarayo ow quduumi zaydi ama ninka zayd la yidhaahdaa soo gelidiisa fa idaa balaqa markuu gaadho ow qadima uu soo galo fa huwa alwasiyu ayuu yidhi jaaza waa banaan yahay walaa yajuuzu ma banaana nasbu wasiyin in la oogo waljaddu xayun awowgii oo nool bisifati wilaayatina ku sugan walaliisaau bitaswiiji iflin wa bintin na ma banaana waxa u leeyaha sheekhu haddii uu yidhaahdo ninkii dardaarmayey baa wuxuu hi hebelow awsaytu ilayka ilaa buluuqi ibni waxaan kuu dardaarmay inaad taladiisa hayso ilaa intaa inankaygu qaangaadhayo hebel la yidhaahdaa inaad daymanka iyo arrimaha iyo carruurta ka war haysaan kuu dardaarmay aw qudumzid ilaa qudumzid ninka hebel la yidhaha ee maqan intuu imanayo fa idaa balaqa markuu qaangaadho qadima ama uu soo galo fahuwa alwasiyu intaasi waa hadalkiisa wada socdaa waxaan kuu dardaarmay inta inankaasi ka qaangaadhay ama hebel soo galay soo gelayo hadduu qaangaadho inankaasi ama uu soo galo fahuwa alwasiyu intaasu hadalka wada yidhi jaaza waa banaan yahay arrinkaasi oo haddaad kala goysoo tidhaahdo fa idaa balaqa mar waa qadima fahuwa isago alwasiyu weeye jaazadan dambaad cidna kaa go-aysa oo meelaad raacaysa aanad garayn marka intaa hore way wada socotaa jaazadaasa ayuu noqo ayay ku joogsanaysaa isaasi waa banaan yahay mana banaana buu yidhi nasbu wasiyin waljaddu xayun bisifati lwilaaya inuu ninkii wasi keeno miduu u dardaarmo carruurta arrinkooda ma banaana waljaddu xayun awowgii oo nool oo xaadira bisifati lwilaaya oo wilaayada sifadii wilaayada weliga lagu noqonayeyna leh oo xor ah oo qaangaa dee caqli leh ila hadduu abubamaray waa qaangaadhe caqli leh oo dee toosan oo caadil ahoo sifadii wilaayada ku sugan hadduu awooga oo sifadii wilaayada ku sugani uu joogo inuu cid kale keeno ma banaana maxaa yeele wilaayada awowgu sharci ahaan bay ku sugantay wilaayada kama rari kale marka ka wilaayati taswiij asi wilaayadii guurinta oo kale wuxuu yihi walaliisaau walaa yajuuzu liisaau bitaswiiji tiflin wa bintin ma banaana inuu u dardaarmo inan uguurintii iyo inan guurinteediiy inuu u dardaarmaana ma banaana ama weli ha jooga ama yuu joogin iyo awliyaba iyo jirin arrinkaa waxaa laha suldaan weliyu man laa weliya ciddii aan weli lahayn suldaanka ayaa u weliya maxaa yeelay kan wasigaahi dee weligii xaggaasu inaguda waa cidda ka xumaanaysa ruuxaa dumari haddii cid aanu laa'iq ahayn ama meel xun ay ku dhacdo xumaani iyo qadrada ay ka soo gaadayso weeye dee kan wasigiina waxa lagaba inu iskaba cid kale yahay oonu danba kala hayne cidda u horaysa u arkay inuu raaciyo hadday qaangaar yihiinna dee shaqaba cid kuma laha kii yara iyo kii weynana aabba iyo awoonba u guuriya wa lafduhu haddaba isaga lafdigiisu awsaytu ilayka wey aw ama fawadtu waan bandhigay iyo wanaxwihimaa wayajuzu fihi tawqiitu iyo watacliiqbu waa banaan yihi wayushtaraduna waxaa la shardiya bayaanu maa yuusii fiihi wuxuu dardaarmay inuu caddeeyo fain iqtasara hadduu ku gaabsado calaa awsaytu ilayka laqaalaqbi buu noqonaya wlqabuulu ayaa la shardiya oo walaa yasixu fii xayaatina ma ansaxi fila saxi haddaan qabano waxuu sheekhu leeyahay lafdigan isaagu xagga iijaabka qofka naatiqahe hadlaya awsaytu ilayka oo fawadtu ilayka waan kuu dabaamo oo kuu bandhigay iyo wixii lamida aqamtuka maqaamii fii amri awlaadi bacda mowtii jacaltuka wasiyan meeshaydii baan ku joojiyey sidaad arrinta carruurtayda u maamulaysa intaan geeriyooda dabadeed siiqooyinkeedu waa noocaa wayajuusu fiihi waxaana ku bannaan weliba atawqiit yacni wakti in loo sameeyo oo uu yidhaahdo hebelo waa ku dararay sanad ama inta inankaygaasi qaan gaadhayo tawqiit wakti in loo sameeyo wa tacliiq iyo in wax lagu xidhaano way bannaanta oo yidhaahdo idaa midtu faqad awsaytu ilayka markaan dhinto waan kuu dardaarmay ama shayga hebel markuu yimaado waan kuu dardaarmay wayushtaradu bayaanu maa yuusii fiihi waxaa kaloo la shardiyaa wuxuu u dardaarmayo inuu caddeeyo waxaanu qofka u dardaarmayana waa inuu caddeeya oo masala dhe fulanu wasiyi fii qadaa'i dayni wa tanfiidi wasiyati wa tasaruf fii maali atfaali masalan uu saa ugu caddeeya wasigaygii baa tahay un inu yidhaa maahe waa inuu yidhahdo carruurtaan arrinkooda kugu dardaarmay dayn inaad bixisaan kugu dardaarmay waa inuu saa u cayimaa fain iqtasara calaa awsaytu ilayka hadduu yidhaha waan kuu dardaarmay keliyahun laqaisaasi laqwi buu noqonaya waxba kama jiraan wlqabuulu wayushtaradu lqabuulu qabuul ayaa la shardiyaa maxaa yele waa caqdi tasarufo wakaalada ayuu shabahaa wakaalada ayuu shabahaa marka waa in aqbalid oo qofku sameeya walow sa hadduu dardaarmo isnayni laba ayuu dardaarmo walaa yasixu fii xayaatihi fida saxi mana ansaxayo buu idhi isaha aqbalitaankiisa iyo celintiisu toona fii xayaatihi intuu kan dardaarmay nool yahay fida saxi haddaan qabanno maxaa yeelay waktigii tasarrufu dee ma soo gelin sida wasiyadii maalka loo dardaarmayey oo kale marka uu qofku geeriyoodo ayuunbu aqbalaya hadduu noloshiisii aqbalay geerida dabadeedna uu radiyey laqi buu noqonaya hadduu noloshiisii radiyay adila kadib aqbalana u ansaxaya taanigaas waxaa kasoo horjeeda wuxuu leeyahy maya qabuulku waa iska ansaxayaan walow wasaa itnayni laba hadduu u dardaarmo lam yanfarid axadumaa midkood kuma keliyoobayo ilaa an saraxa bihi inuu caddeeye mooyaane walilmuusi iyo walwasiyi alcazlu waa u sanayn mataa shaa markuu doono inuu casilo